بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة أود صاحبه قاب قوسين xayثu اlwataru min alqaws meesha watarka boqonka qaansada oo u jiro ayb xayثu اlwataru alwatar waxaa la yidhaha qaansada markay sidaas usoo qalloocdo xarigga lagu xiro xariggaasaa watar la yidhaha ama boqon ayb marka meeshaas xariggu ku xiran yahay boqonka ah iyo meesha ay qaansadu ka laaban tahay inta u dhaxayso macaani kalena waa lagu fasiraayo fakaana qaaba qowsayni labada dhudhun intay isu jiraan labada dhudhun intay isu jiraanna waa lagu macneeyaa diiza tilka idan qismatun diiza cawjaa-u waa qayb qalloocdo wa akdaa wa acdaa qaliilan wa akdaa qadaca gooyey cadaa'ahu sii siismadiisa yacnii bixintiisa gooyey wixii uu bixinayey wa acdaa siiyey oo bixiyey qaliilan wax yar wa akdaa markaa ka bacdina bixintii gooyey ayb oo gawaaneeyey rabu shicraa waanahu huwa rabu shicraa huwa isagu mirzamu اljawzaa'i xidigaha waxaraha la yidhaahdo weeyaan ayb huwa mirzam اljawzaa waa xidigaha xidig ka mida ayaa ashicraa la yidhaahdo marka dad carabta ka mida caabudi jiray xidigahaasay caabudi jireen marka wuxuu leeyahay allah subxaanaه watacaala waanahu rabu shicraa anahu huwa rabu shicraa waa xidigaas allihii abuuray oo lahaa oo maamulayey waaye isaga shicra marka waa xidig xidigaha un ka mida alladii waffaa wa ibraahima aladii waffaa ibraahiimkii oofinta badnaa waffaa wuxuu oofin badnaa maa furida calayhi wixii lagu farad yeelay azifat اlaazifatu iqtarabat الsaacatu saacaddii waa dhowaatay azifat waxaa dhowaatay alaazifatu midii dhoweyd waa saacadda saamiduun albartamatu weeyaan ayb saamiduun macnaheeda bardamadana marka waxuu ka wadaa alicraab jeesashada wa antum walxaal antum idinkuna saamiduuna aada jeesa kuwa jeesanaya aada tihiin jeesanaysaan ayb waqaala cikrimatu cikrima waxa uu yidhi yataganawna wa antum idinka oo saamiduuna kuwa heesaaya aad tihiin waa macno labaad oo aayaddu ay leedahay bilximyariyati lugada yaman ee ximyar saamiduun waxaa laga wadaa idinkoo heesaayo oo wuxuu leeyahay usmud lanaa ay hani lanaa noo hees waa macnaheeda hani lanaa ayb usmud lanaa ayb wqaala ibraahimu ibraahim waxa uu yidhi ibraahim الnakhaci afatumaaruunahu afatujaadiluunahu ma la doodaysaan waman qara'a qofkii akriyey afatamruunahu yacni afatajxaduunahu ma diideysaan waay macnaha marka laba qira'a ku jirto afatamruunahu ay afatajxaduunahu ma inkiraysaanoo ma diideysaan haddii afatumaaruunahu la yidhahna ma la doodaysaan wa afatujaadiluunahu maa zaaga albasaru basaru moxamed sal ll ly slam araggii nebi moxamedaa laga wadaa araggii ma wareerin ma uunan iilanin maa zaaga ma uunan iilanin albasaru araggii oo wixii la tusay kama leexanin basarka la sheegayna waa basaru muxamadin sala allahu calayhi wasalam wamaa طagaa walaa jaawaza ma uunan gudbin maa ra'aa wixii uu arkay yacni intii ou arkayna kama leexaninoo waa sheegay siday ahaayeen wax uunan arkinna waa arkay ma uunan dhihin oo mujaawasa iyo xadgudub ma uunan la imaanin ayb walaa jaawaza ma uunan dhaafino ma gudbin maa ra'aa wuxuu arkay fatamaaraw kadabuu weeyaan way beeniyeen suurat اlqamar waayo laakiin midaan fatamaaraw biاlnudur ayb fatumaaruuna hudaas u keenaya marka waqaala alxasanu xasan albasri waxa uu yidhi idaa hawaa ay gaaba marka uu baaba'o waa uu cilo ayb wاnnajmi idaa hawaa waqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi agnaa waaqnaa acطaa waa siiyey waa fa arbaa waana raalligeliyey kelimaadkaanu marka suuraddii ka tilmaamay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa yaxyaa wa huwa bnu muusa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakiicu can ismaaciila bni abi khaalidi can caamirin can masruuqin qaal qultu licaaishata radia allahu canha caaisha waxau ku idhi yaa ummataah hooyoy yaa ummataah marka ab iyo um waxaa bannaan marka yani marka loo mideynaayo ta in la geliyo ummata abata abati yaa abati qur-aanku aaba ku badan tahay yaa abata iyadoo la kor dhigana way jirtaa yaa ummata waay marka iyadoo sidaa ay tahay fatxadii baa la ishbaaciyey fatxadii baa la ishbaac lagu sameeyey fatxa haddii la ishbaaciyey maxaa ka dhalanayana alifaa ka dhalanaya fatxa haddaad cabaar yar taagto alifaa ka dhalanaya yaa ummataa ayay noqotay haa u sagtiya haddana lala yimid ha-dan marka waa haa u sakt yaa ummataa yani hooyoy un waay wax kale ma aha meeshaan xoogaa marka ibnu xajar isaga wuxuu ka dhigay istikaafe inay tahay nacam oo yacni wuxuu leeyahay baabka munaadaha waxaa ku jira baabulistikaafa iyo baabulmudbe iyo wax noocaas inuu yahay cayni iyo shuraaxdana waa ku naqdiyeen arrintaas nacam ayb marka yaa ummataah macnaheedu waxay tahay ummata iyo ishbaac la geliyey ha-usagtina la sameeyey ummataah la yidhi marka mudbana ma jirto sida khataabi uu sheegay baab marka maahan iyadana munaado oo loo yacni xaalad adag iyo dhib lagu jiro oo qof inuu kaa fakiyo aada ugu yeeranaysidna siyaaq umaba ahanba ayb marka waa iska nido caadi ah waay waa munaado oo caadi ah waay yaa ummataah hooyoy hal ra'aa muxamadun muxamed ma arkay rabbahu rabbigii ma arkay sala allahu calayhi wasalam faqaalat waxay tidhi laqad qafa waa istaagtay shacarii tinteyda waa istaagtay yani xaaddeydaa istaagtay xaaddeyna istaagta maxaa keenaayo yani anfariir ayb jismigeyga iyo jirkeyga ayaa jiriro cooday waay markaasay xaaddi istaagtay laqad qafa shacarii tinteydii waa istaagtay mimaa qulta min ajli maa kii dartiis qulta aad tiri warkaad aad tiri ayay la istaagtay ayb ay min qowlikay ka dhigan tahay warkaagaas dartiis ayb ayna anta adiga xaggeed tahay min halaaثin saddex xaggeedaad ka tahay man xadaakahunna man xadaakahunna qofkii saddexdaa kuu sheego marka waa isdaba dhiga man xadaakahunna laba damiiroo mutasila ku jirta marka kaafka oo khidaabka iyo hunna oo damiir haybo oo lijamci mu'anath usugnaaday kii khiaabka uu hormariyey maadaama itisaal la joogo waqadimi اlakhasa fi اlitisaali damiir itisaal maadaama la joogo midka akhaska ay la hormariyo waaye labada damiirna mukhaadabka ayaa ka akhasan gaa'ibka waqadimi اlakhasa fi اtisaali waqadiman maa shiئta fi infisaali infisaal haddii la joogana kii la doono ayaa la hormarin karaa markaas ayb man xadaakahuna qofkii kuu sheega saddexdaas faqad kadab been ayuu sheegay man xadaaka qofkii kuu sheego ana muxameda sala allahu calayhi wasalama muxamed ra'aa rabbahu rabbigii inuu arkay faqad kadaba been buu kuu sheegay nabiy llahi maxamed rabbigiis ma arkin bay leedahay marka ma uunan arkin ee waxa uu arkay waa jibriil ayb uma qara'ad waxay akrisay laa tudrikuhu اlabsaaru wahuwa yudriku اlabsaara wahuwa alatiifu اlkhabiir aragyaalku ilaahay ma koobaan wahuwa isagu yudriku wuxuu haleelaa uu koobaa alabsaara aragyada oo dhan wahuwa alatiifu اlkhabiir waxaa kaloo alla yidhi bay leedahay wamaa kaana libasharin an yukalimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaab bashar uma sugnaanin inuu alla la hadlo ilaa waxyan inuu usoo waxyoodo maahani aw min waraa'i xijaab xijaab gadaashiisa in lagala hadlo sida nebiyullaahi muusa loola hadloo kale marka ow min waraa'i xijaabintanba waxay ka istimbaadi rabtaa dee nebiga rabbigii waa la hadlay laakiin xijaab gadaashiisuu kala hadlay ow yursila rasuula fa yuuxiya biidnihi maa yashaa ama rasuul buu u dirayaa markaasu u waxyoonaya waman xadaaka qofkii kuu sheego annahu nebi moxamed yaclamu inuu ogyahay maa fii gadin berri waxa dhacayo waxaa berri dhacayo og yahay ninkii ku yidhaha nebi moxamed faqad kadaba been buu sheegay isagana uma qara'ad waxay akhrisay wmaa tadrii nafsu maada tagsibu gadaa nafi ma oga berri waxay kasbanayso waman xadaa tii labaad waay waman xadaaka qofkii kuu sheego annahu katama shay waxyigii loo soo dhiibay ka mida inuu qariyey qofkii sidaa kuu sheegana faqad kadaba been buu sheegay uma qara'at waxay akhrisay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik aayaddaasay akhrisa marka rasuulow gaarsii waxa lagugu soo dejiyey xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey dadka gaarsii alaaya leanna nebiga mar haddii sidaa la amrayd waxba ma qarinayo marka walaakinahu ra'aa wuxuu arkay nebiga jibriila calayhi salaam jibriil ayuu arkay fii suuratihi suuradiisii ou lahaa ayuu ku arkay alla uu ku abuuray maratayni laba jeer ayuu ku arkay laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa iyana macnaheedu sidaas waaye masaladan marka masale saxaabadu isku khilaafeen waaye sida culamo badan ay sheegaan waxayna ka mid tahay masaa'ilka aan camaliga ahayne ictiqaadka u noqon karo ayayna ka mid tahay oo nabiy llaahi maxamed sala allahu alayh wasalam rabbigii ma arkay mase ma arkin caaisha iyo ibnu mascuud iyo abuu muusa alashcari iyo iyagu waxay sheegeen inuunan arkin ayb sidaasaana xoog badan oo labadiisa indhood inuunan ku arkin ayb saddexdaas saxaabina sidaasay sheegeen ayb ibnu cabbaas isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi ra'aahu ra'aa muxamedun rabbahu moxamed rabbigiis waa arkay riwaayo saasaa looga wariyey riwaayo kalena waxaa looga wariyey inuu yidhi ra'aahu bifu'aadihi nebi moxamed sal l slam rabbigiis buu arkay wuxuuna ku arkay qalbigiisa qalbiga ayuu ku arkay ra'aahu bifu'aadihi qalbigiisuu markaa ku arkay ru'yada marka ru'ya qalbiyu sugay ee ma uunan sugin ru'ya basariya ma sugin ibnu taymiya iyo wuxuu yidhaahdaa labada riwaaya ibnu cabaas waa laysku fasiraa ra'aahudan mudlaqa ah waxaa lagu qaydayaa bifu'aadihida ama biqalbihida ou markaa yani uu yidhi ayaa lagu fasirayaa wa calaa haada ibnu cabbaas wuxuu leeyahay lagama soo warinin in uu nebi moxamed rabbigiis labadiisa indhood inuu ku arkay adduunyada dhexdeeda waxaa laga hadlaa aakhira maa waa adduunyada dhexdeeda ibnu xajar kitaab yaruu ka qoray algunya fii masalati ru'ya la yidhaahdo isaga wuxuu qariray in uu labadiisa indhood ku arkay ayuu qariray riwaayaad iyo waxna waa keenkeenay halkaana marka waxuu tilmaamay imaam axmed isaga laftirkiisa macnahaas inuu ku tegey wajanaxa ibnu khuseymata fi kitaabi الtawxiid ilaa tarjiixi اlihbaat ibnu khuseyme wuxuu u iishay inay sugan tahay waadnaba fi listidlaali lahu bima yatuulu dikruhu waana ku dheeraaday waxamala maa warada can ibni cabaas calaa ana aru'ya waqacat maratayni maratan bicaynihi wa maratan biqalbihi isagaa si kale ibnu khuseyme u tawjiihina wuxuu leeyahay marna waa arkayda uu leeyahay marna qalbigiisa uu sheegaayo waa laba wakti marna allow indhihiis labadiisa indhood ku arkay marna qalbiga ayb wa fii maa awradtuhu min dalika maqnacun waayahay وممن أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد أكمل إمام أحمد بن حنبل أي أكمل فروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي قلت لأحمد إنهم يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فبأي شيء يدفع قولها إمام أحمد بن حنبل عائشة قول كذا محل جوابه qaala wuxuu yidhi imaam axmed biqowli الnabiyi sal اl ly slam caaisha warkeeda waxaa looga jawaabaa nebiga warkiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo waa maxay ra'aytu rabbii nebigu wuxuu yihi rabbigay baan arkay ayb imaam axmed aa musnadka kusoo saaray min xadiid ibni cabaas ayb marka wuxuu leeyahay rasuulka warkiisa lagu ayaa lagu jawaaba qowlu الnabiyi sal ly slam akbaru min qowlihaa imaam axmed wuxuu yihi qowlka nebiga qowlkeeda ka weyn kan rasuulka ayaa ka weyn buu yii waqad ankara saaxibu اlhadyi calى man zacma ana axmeda qaala ra'aa rabbahu bicaynay ra'sihi qaala inama qaala marata ra'aa muxamadu rabbahu waqaala marata ra'aahu bifu'aadihi waxakaa canhu bacdu اlmutaأkhiriin marka isaga ibn اlqayim wuxuu leeyahay imaam axmed dad danboo mutaakhiriina warkiisa saa ka fahmaye isagu ma qabin wax saasoo kale u sheegay calaa kullin mas'alada mas'ale khilaaf uu ku jira baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fakaana qaaba qawsayni aw adnaa xayثu اlwataru min alqawsi qaala xadaثana abu الnucmaan وهو محمد بن الفضل السدوسي عارم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زرا وهو زر بن حبيش عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال وحر حدثنا ابن مسعود ابن مسعود حنوشاغي أنه رأى جبريل جبريل إنه أركي له ستمائة جناح lix boqol oo garab isagoo leh ibnu mascuudna sooma aragtid marka aayadda wuxuu ku fasiray jibriil waxaa nebigu oo arkay jibriil inuu yahay waa sida caaisha ay ku fasirtay ayib baabu qowlihi tacaala faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa ayb qaala xadaثanaa طlq bnu غannaam qaala xadaثanaa zaa'daة can الshaybaaniyi قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح رواية التي هرك باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة قال حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى وحو أركي رفرفا يعني بسته أما يعني كتيفة أخبر عقارا قد سد الأفق جهة دوحي طيب laba riwaaya marka kusoo kala aroortay isagaa marka jibriil ku fadhiyey jihadii dhammaydna waa buuxiyey marka nebiga sal ll salam waxa uu arkay waa jibriil ayb ada riwaayadan waxaad moodaa inay khilaafsan tahay midii hore leanna hadda halkan jibriil ma lagu sheegin riwaayadii horena jibriil ayaa lagu tilmaamay oo lagu sheegay marka ibnu xajar wuxuu leeyahay hada daahiruhu yugayiru الtafsiir الsaabiqa أنه رأى جبريل ولكن يوضح المراد مراد عضينا يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف سو مركا كتيفت كف- كركي ذا قد ملأ ما بين السماء والأرض قلت عرك أنت قلنا حاجة جهانا أؤمن أيوب بوحي labada xadiid marka waxay ku il- ima- ay- ay ku imaanaysaa ana almawsuufa jibriilu wasifatu alatii kaana calayha ayb marka xadiidkan waxa uu sheegayo waa jibriil uun isagaana ku fadhiyo katiifadaas cagaaran baabun ay hada kani baabun baabu weyaan afara'aytum allaata wاlcuzaa قال حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا أبو الأشهب طيب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى كان اللات لات وحوها رجلا من يلت يعني أقوشه سويق الحاج حاجة يعني دانقذة وصلولك أو عناية أي أقوشي جري أنت أججبي بي يوحى أقصه أي مشارع وكلا أبدي جري مركز حاجة سين جري طيب وأن المركز حجاج تدقى عليه أيها طيب marka magaciisa dhowr qowl baa ku jirto qowlka ugu daciifsan waxaa weeyaan in la yidhaahdo camr bnu luxay ayaa laata la dhihi jiray qowl daciifa waa qowlkaasna saddexdan sanam ee laata iyo cuse iyo manaatna laata wuxuu yaalay daa'if cusana wuxuu yaalay meel nakli la yidhaahdo oo mako u dhow manaatna wuxuu yaalay qudayd meel la yidhahdo dariiqa maka iyo- iyo madiina ayb mushallal meeshaasuu yaallay manaad marka waxaa caabudi jireen aws iyo khasraj ayaa usoo xajin jireen cuzaana quraysh waa ka abu abu abu sufyaan uu leeyahay lana alcuzaa walaa cuzaa lakum laatana qoladan marka haqiif ayaa lahaan jirtay ayb markaa nebiga saddexdiiba markii waa burburiyey dambe ee, cuzaana wuxuu u diray khaalid ibn اlwaliid laatana mugiirat ibnu shucba ayaa loo diray kii kalena cali bn abi aalib ayuu u diray waana la baabi'iyey saddex sanamo waaweyn bay ahaayeen marka oo dhulkaas jasiirat alcarab laga yaqaanay ayb ninkan marka muhiimaddu waxay tahay laata wuxuu ahaan jiray nin dadka xujaajta u ixsaan falo oo yacnii inta sawiiqa iyo daangada u shiido intuu u shiido u burburiyo ayuu biyo iyo wax ugu qasi jiray mushaaric oo kale markay noqotona waa sii jiray waana cuni jireen ayb ninkaan marka wanaagiisa iyo ixsaankiisa markay arkeen ayay caabudeen meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka saalixiinta ah ee wan wanaagsan inay dhici karto in lagu fidnoobo oo dadka gobol wanaagaas iyo khayrkaas iyo salaaxaas iyo iyo awliyanimadaas inay intay jiidato mararka qaar ay dhacdo xaqoodii inay ka kormariyaan marka xaqoodiina iyagoo la siinaayo haddana inaan laga kormarinin oo uluuhiye iyo aan la gaarsiinin ayb قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي البخاري قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهكذا طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة وحويري النبي صلى الله عليه وسلم وحويري من حلف قفك دارته فقال إلى في حلفه دارتيسة واللات والعزى سلاس إلهه فليقل أنه لا إله إلا الله يعني dadkan markoodii hore waxay ka soo baxeen jaahiliyo laatay cusay ku dhaara jireen afkoodaa bartay marka markay islaameen kadib yaa marmar waxaa iska dhici jirtay wallaati walcuzaa inuu afkiyaa ilaa bartay nacam ayagoon u qasdaynin inay wallaati walcuzaa iyo ay dhahaan qofkii sidaasoo kale yidhaahdo laa ilaha illa allah ha dhaho kafaaro gud ayay u noqonaysaa ayb ninkii laakiin ugu dhaarto liajli tacdiim weynayn oo weyneynayo laatayo cuso darteed oy dhab ka tahay ninkii sidaa ugu dhaarto kaas isaga fa huwa kamaa qaal waa gaaloobayaaba nacam ayb oo diinta waa uga baxaa waman qaala qofkii yidhaah lisaaxibihi saaxibkiisa tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaartame falyatasadaq ha sadaqaysto yacnii shaygaas lacagta uu ku qamaari lahaa sadaqaha u bixiyo lacagta uu ku qamaari lahay sadaqa ha u niyeysto oo ha u bixiyo ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka xumaan markuu doono ay qalbiga uga soo dhacdo hadduu ku daro ficil uu ku daro in dembi loo qoraayo in dembi loo qoraayo lanna ninkaan hadda inuu qamaar dheelaa ku soo dhacday ficil ahaanna waa sameeyey warkaale hebelow ila qamaartan ficilna waa ku daray iyo rabitaan xoog badan waa loo qabanaa marka si aan loogu qabanin intuu iska dhaafo marka maalkii uu ku qamaari lahaa ilaahay dartiisa sadaqaha ugu bixiyo xadiidka marka macnihiisu sidaas waay qaala ciyaadun alqaadi ciyaad waxa uu yihi fi hada alxadiidi xujat liljumhuuri ana alcazma cala almacsiyati ida istaqara fi lqalbi kana danba yuktabu calayhi bikhilaafi alkhaatiri aladi laa yastamiru mararka qaar qalbigaaga waxbaa kusoo dhacaayo laakiin joogto ma noqonaya kaas dhib ma leh marna qalbigaagiiba wuxuu kusoo dhacaa waa fariisanayaan go-aan ayaad qaadanaya waxaas inaad samayso midkaas marka waa laysu qoraa dambe baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wamanaata ahaaliثaةa اlأkraa qala xadaثana اlxumaydiyu qala xadaثana sufyaan huwa bnu cuyayna qala xadaثana الزuhriyu qala samictu curwata curwaan maqlay buu yidhi qultu waxaan idhi licaaishata buu yidhi caaisha waxaan ku idhi radia allahu canha faqaalat inamaa kaana min man ahalla bimanaat inamaa kaana wuxuu ahaa man ahalla qofkii ku u qayliyo oo u xarmado bimanaata daagiya manaatkii daagiyaha ee sanamka ahaa allatii bilmushallal meesha mushallal la yidhaah ku yaalay laa yatuufuuna dadka meeshaas xirto inay aadaan oo iyaga yacni meesha u xajiyo waxay ahaayeen laa yatuufuuna inaynan dawaafi jirin bayna asafa waalmarwa safay marwo ma dawaafi jirin waa ka taxaruji jireen faanzala allahu tacaala ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah fadaafa rasuulu llahi sal ll ly slam waalmuslimuun nebiga iyo muslimiintii way dawaafeen marka xadiidka ladhao mukhtasar waa la soo gaabiyey laakiin isagoo dheera meelo badan oo lagu soo maray curwa waxa uu su-aalay caaisha waxay ahayd aayadda ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa ayuu wuxuu u qaatay isaga safo iyo marwo inaan la dawaafin inaynan dhib lahayn oo ay iska sunno camal ay tahay marka watay ku diiday oo ay tidhi sidaa hadday tahay sidaas ma noqoteene aayadda waxay ka warramaya nimankan oo manaad ows iyo khasraj ayaa sanamkaa manaad u xajin jireen markay manaad aadaanna waxay iska ilaalin jireen oo dhibsan jireen safay marwo inay dawaafaan markay xajka yimaadaan markaasaa waxaa la yidhi war safay marwo inaad dawaaftaan ood socotaan waxba idinkama dhibayso dhib kuma jiro waajib waa tahay laakiin idinka xarajkiina iyo ashashkiina iyo waxba waxaas waxba ma ahan waay macnaha ayb hadda marka waa soo gaabiyey qaala sufyaanu manaatu bilmushallal ayuu ku yaallaa min qudayd oo qudayd ah qudayd waa wadada makii madiina dhexdeeda وqال cبدالرحمن بن khالد عن بن شhهاaب qاaل cروة qاaلت عائشhaة عائشha waxay tihi نزلت في الأنصاaر أنصاartay kusoo degtay شhaأنigooda kaanوu waxay ahaayeen hum iyaga iyo وغasاanu qoladaas qabla an يuslimوu intaynan islaamin ka hor يuhiluuna لmanaata miثlahu manaad ayay u xajin jireen oo ay u qaylin jireen ay aadi jireen u xarman jireen marka uma dakara milahu uma dakara milahu وqاaل معmر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان رجاaل من الأنصاaر ممن kاna يهل لمناaت ومناaت صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنaa laa نطuuف بين صفا والمrوة صفي marو ma aنa dwaafi jirin تacظيiما لمناaت anagoo mناaت weyneynayno نaحوه ثuma ذakra نaحوه baab ay hada kani baab baab weeyaan fasjuduu lilahi wاcbuduu qaala xadaثana abu mcmr qaala xadaثana cabdاlwaariث huwa bnu saciid aلtanuuriyu qaala xadaثana أyuub can cikrimata can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaal sajad الnabiyu sal ه slama biالnajmi nabiga suuraة najmi waa ku sujuuday wasajada macahu اlmuslimuuna wاlmushrikuun muslimiintii iyo mushrikiintiina way la sujuudeen waاljinnu waاlinsu jinnigii iyo insigiina waa la sujuudeen marka muslimiinta waa la gartay mushrikiinta maxay u sujuudeen suurat اlxaj waxaan ku soo marnay markii nebiga uu akrinayay suuraddan ayaa shaydaanku afara'aytum اllaata wاlcuza wamanaata ahaaliثata alأkhraa markuu maraayey ayuu shaydaanku wuxuu jilay oo iska dhigay qiraa'adii rasuulkaoo kale iyo marka wuxuu dhex geliyey marka uu dhagahooda maqashiiyey tilka kharaaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna la turjaa war oo ayaga ay u riyaaqayaan ayaa shaydaanka maqashiiyey nebigana warkaas kuma hadlin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi iyaga markay saa maqleen marka warkii ay rabeen aayadda aakhirkeeda marka fasjuduu lilaahi wacbuduu aa la dhaceen marka macaani kalena waa la sheegaa taabacahu ibnu طahmaan can ayuuba walam yadkur ma aanu sheegin ibnu culayata ibnu culaya ibna cabaas maanu sheegin ayb qaala xadaثana nasr bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال وابن مسعود أول سورة أنزلت سورتي أبو الرئيس والسود جي فيها سجدة سجود أي كل حجرته والنجم واي قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه نواه سجوده إلا رجلا من رأيته وان أركي أخذ كفا سوى سعب قاطي من تراب عيد قاطي فسجد عليه كركيس كسجوده فرأيته بعد ذلك وان أركي مركز كدب قتل كافرا إنك سوى قال إلا الدلي وهو أمية بن خلف dadkii markay sujuudeen isagoo intuu ciid yar qaatay sacabka ku qaatay ayuu sidaa yidhi jees jees iyo kibir ninkaana marka waa la dilay isagoo gaala ayaa markaa la dilay waana umayat bnu khalaf buu leeyahay bacdi riwaayaat baa waxay sheegayaan dad kale laakiin waxaa xoog badan tan سورة اقتربت الساعة بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد مستمر أي ذاهب تجاهد وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا يعني حليهم سحر مستمر مستمر أي ذاهب بالتجاهد مزدجر mutanaahin musdajaru marka macnaheeda mutanaahin mid yacnii wax laga reebaayo la horanayo la canaananayo maa fiihi musdajar wax yacni qofka wax looga reebo oo lagu canaanto ayaa ku sugan ayb wasdujira waa la canaantay waa la hororay fastudiira waxaa lala booday junuunan waali waa waalanyaha la yidhi oo meel walba la gaarsiiyo lagu faafi ayb oo markaa waa ta alla uu leeyahay fakadabuu cabdana waqaaluu majnuunu wasdujir waa la horaray ayb oo waali iyaa lagu sheegay oo meel walba lagu faafiyey ayb dusur adlaacu safiinati doonta dhinacyadeeda waxa ay ku kaban tahay alwaaxyada doonta waxa layskula kabkabay ayb waana masaamiirta masaamiirta loo jeeda ayb calaa daati alwaaxin wa dusur masaamiir liman kaana kufir jazaan liman kaana kufir yaquulu wuxuu leeyahay kufira lahu jazaan min allah ayb uuna gadaalna uga laaban doonaan ayb abaalmarin marka alla oo dadkaa ku abaalmariyey waayo ku gaaloobidda ay ku gaaloobeen nebigii alla oo u soo diray ayb oo yani waa kufira lahu waa lagu kufriyey nabiyullaahi nuux jazaa min allaahi allana qoladii ku kufrisay waa cadaabay jazaa min allah iyagoy tahay abaalmarin alla xaggiisa ka ahaatay muxtadarun muxtadarun yaxduruuna almaaa biyaha ayay imaanayaan wa qaala bnu qisadii hamuud waaye iyadana kullu shirbin muxtadar kal kastaa waa mid la imaanayo loo soo xaadirayo ayb wa qaala bnu jubayr muhiciina muhiciina ila addaac anna salaanu waay dadaal iyo orod deg deg alkhababu orod asiraacu deg deg inta waa isku macno wa qaala gayruhu fatacaaطaa fatacaaطaa facaqar facaaطaaha marka fatacaaطaa buu fasira wuxuu leeyahay facaaطaaha biyadihi gacantiisa uu isku siiyey facaqaraha waa gowracay marka waa faylogooye meeshaan marka culamaa ulgariib waxay leeyihiin qaala asafaaqusiyu laa aclamu litafsiiri fatacaaطaa bidalika wajhan fatacaaطaa facaaطaa in lagu fasiro wax weja uma haayo buu yidhi ilaa an yakuuna min almaqluubi inuu yahay maahane ayb waxa la dabagediyey oo cayntii iyo laamtii la kala gediyey ayb lianna alcadwa atanaawul alcadwu waxaa loo jeedaa atanaawul qaadashada fayakuunu lmacnaa marka wuxuu noqonayaa macnuhu fatacaadaa fatanaawalaha biyadihi gacantiisuu kusoo qabsaday ayb wixii markaa uu ku dilaayey ku faylo goynayey ayb وأmا cawط falaa أclamhu fي kalaami dhab ugu ogi buu yihi kalaam ayb ayb macnahaasu marka uu tilmaamay ibnu faris isa wuxuu leeyahay الtacaaطي aljurأaةu waay ku fasir waa tafsiir labaad الtacaaطي aljurأaةu waa indha adayga dhiiranaanta fatacaaطaa marka macnaheedu wuxuu noqonaya waa dhiiranaaday facaqara markaasu hashii fayla gooyey iyada laftirkeeda macno saxa w fatacaadaa gacantuu kusoo qabsaday wixii uu ku faylo goynayay ama fatacaadaa bimacnaa yani ijtara'a waa dhiiradaa waa dhiiranaadeyna dhiiranaanuu la yimid markaas u gowracay ayb almuxtadir ka xidaarin mooro oo kale way mooro yani lagu wareejiyey dhis iyo wax lamida ayb ka xidaarin meel la wareejiyey oo mina shajari geedo lagu wareejiyey muxtariqin oo gubteen ayb yani moorada marka lagu wareejiyo yacni geesaha laga dhigo geedo qallalan geedahaas markay gubtaan oo ay yacni qallalaan ay dambas noqdaan ayaa loo jeedaa yacni dadkaasi marka waxaan ka dhignay sidaas oo kale fa kaanuu ka hashiimi lmuxtadir ayb bawdkii qallalay ee baaba'ay yacni ayaan sidaas oo kale aan u burburinay oo waxaan uga dhignay wax burburayaan ka dhignay halaag ku baaba'ay ayb usdujira uftucila oo min zajartu ah macnan kufira facalnaa bihi waxaanu ku samaynay iyo wa bihi iyagaba maa facalnaa wixii aanu ku samaynay jazaa'an abaalmarin limaa sumica binuuxin wa asxaabihi wuxuu nuux iyo asxaabtiisa lagu sameeyey mustaqirun cadaabun xaqun cadaab dhaban yuqaalu alashar سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ال- الأشر مركو حال المرح والتجبر المرح كبر والتجبر قل- يعني دد قصبد يا دد كحد جذبك الأشر مصدرها ودو شيء لكن آية بمحيل هذا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الأشر أشر مركو فعل واسم فاعل aayadda waa marka alashir waa midka qooqan ee yani kibran ama alasharu haddii la kordhiga shiinka macnuhu wuxuu noqonayaa altajaburu walmaraxu waa masdar iyo ismu faacile kala noqonaya ayb kelimaadkaanu marka suuraddii ka sheegay baabun ay hada kani baabun baab weya wanshaqa alqamar wain yarow aayata yucriduu قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين وقتي رسولك بيحي يا وكلا رمبلني فرقة غيب فوق الجبل وفرقة لدونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرشدوا كمرقات النقضة قال حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا شهدوا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضيح عبد الله عن وقته النبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أهل مكة وعيدي النبي أن يريهم آية معجزة وتصه فaraahum wuxuu tusay inshiqaaqa alqamar dayaxa kala dhambalankiisa ayb qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa can shucbata can qataada can anasin qaal inshaqa alqamaru firqatayni baabun tajrii biacyunina jazaan liman kana kufir qaala qataadatu abqa allaahu alla wuxuu baaqi yeelay safiinata nuux nabiyullaahi nuux doontiisa xataa adrakahaa ilaa ay soo gaareen awaa'ilu haadihi alumma ummadda nebi moxamed kuwoodii hore ilaa ay ka arkeen ayuu alla doontii nebi nuux uu baaqi yeelay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaq can اlaswad can cabdillaahi qaal kaana nabiyu sal l slam yaqra'u nebigu wuxuu aqrin jiray fahal min mudakir mudakir ayuu ahaa waa laysku idqaamay mudakir ayuu akhriyey marka baabun ay hada kani baabun baab weya walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qaala mujaahid yasarnaa hawanaa waan fududaynay waay qiraa'atahu qur-aanka akhrintiisa ayaan fudaydinay قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر أي أخينا طيب وقراءة سمر كالنبي أخينا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد